warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar gaasmaha waxaana xilli dambe ururka al-shabaab ay ku soo qaadeen bar ciidan oo ku taalla gudaha degmada kaxda gobolka banaadir dadka deegaanka ayaa u sheegay v o a in xala sakdi dhah ay maqlayeen rasaas xoogan oo ka dhacaysa baray ku sugnaayeen ciidamada suga ammaanka caasimada gaar ahaana kuwa ku sugnaa bar ciidan oo ku taalla gudaha degmada kaxda tafaasiil dheeraada lagama helin khasaaraha dhimasho ee dhaawac ay ka dhasha weerarka ay soo qaadeen ururka al-shabaab eela ku sugan degmada kaxda ayaa u sheegay v o a in khasaare dhimasho uu soo gaaray ciidamadii ku sugnaa barta ciidan walow tirada saxda aysan sheegi karaynin maamulka degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa u sheegay idaacadda v o a da in hadday wadaan baaritaan la xiriira sidau ku dhaca weerarka gaadmada ah iyo siday ugu suuro gashay ururka al-shabaab inay soo gaaraan bar ciidan oo ku taalla gudaha degmada kaxda maamulka degmada kaxda ayaa u sheegay idaacadda v o a in hadday wadaan xoojinta amniga degmada guud ahaan iyagoo kaashanaya saraakiisha amniga ee ka shaqeysa degmada kaxda iyo guud ahaan qeybta galbeed sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka degmada meeshana looga saar lahaa weerarada gaadmada ee ururka al-shabaab ay ku soo qaadaan meel ay ka mid tahay degmada kaxda maamulku degmadu waxay sheegeen hadda inay xoojin doonaan wada shaqayn dhexmarta dadka deegaanka iyo ciidamada sidoo kalena loo xaqiijin lahaa guud ahaan amniga degmada kaxda si meesha looga saaro weerarada gaadmada ee arbushaada ay soo qaadaan ururka al-shabaab cabdulqaadir okey v o a muqdisho